asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu waxaa weeye haddee war waxaa la yidhi waa la dhameeyey aan su-aal daarankaan wax ku daraya aan jeclahay guud ahaan ee, dareen soomaalinimaan qabaa oo marka aan ka hadlahayo puntland keliya kama hadlahaye waxaan ogahay hooyada soomaaliyeed inay tahay midda keliya oo dhibaatada maanta waddanka ka haysato caruurtii soomaaliyeed jiilkii aan ku faani lahayn berri mustaqbalkii horumarkii hogaankii hooyadii gurigii wax walba inay maaragtay baaba'day ay ku baaba'day rag iyagu baratamahaya ama dagaalamahayo oo mansab iyo kursi iyo ku dagaalamahaya dhibaatadana ay kusoo hooyanayso gurigii iyo hooygii iyo hooyadii Ee, waxaan aan idinka rajaynaynaa een, waad aragtaa halka kan maasha allah maanta caawa magaaladan boston example bay u tahay dadkii soomaaliyeed oo wada walaalo ah oo wada fadhiyo oo wada sheekaysanaya oo wada cunaya inay kusoo wada dhoweeyeen waxaan horta ilaahay uga baryaynaa subxaanahu watacaala ummad hadday isu timaado in ilaahay xasuusato oo barido ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeeni raxmad nabadeed inuu isoo dejiyo oo dhibaatada iyo colka iyo abaaraha iyo fidnada ilaahay naga dulqaado sharafna waxaynu ku yeelanaynaa markaynu isku duubnaano oo dad isku duuban oo walaala oo iskaalmeeya oo istaageera kan dhibanna dhibkiisa uu ka ilaaliya kan walaalkiisa Ee, nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof idin ka mid a idinku een, yacni waxa weye- ilaa uu naftiisa uu ka jeclaado Ah, marka waxa weeye waxa inagu wanaagsan inaynu waxaynu nafteena la jecelnahayna walaalaheenna oo muslimiinta ah ama soomaalida ama ehelka ah ama dariska ah ama wax kas inaynu la jeclaano wanaaga iyo quruxda haddaynu reer puntland nahay iyo haddaynu cid kale nahayba inaynu nafteena waxaynu la jecelnahayn walaalaheena la jeclaano Ee, waxaan kaleeto oon aan- aan jeclaan lahaa oo aan ka hadlahaya waxa weeye dalkii iyo dadkii waxaad naga gaarsiisaa dadkeena qurba joogta ah waxana laga filahayo ma nihin Ee, waxana laga filahayana ma qabano Ee, sidaad adiguba haddaba taabatay waxaa laga yaabaa inay dadkii ay ka filahayeen dadku wax walbay leeyihiin dad iyagu naftooda sacrifice ku jiro survival ku jira dad oo dhibaato iyagu la soo kulmay dad wadan qarni dhul cusub ayan deganayn yimid oo nolol cusub la bilowday oo dhibaatooyinka lifeka ay la kulmay dad hooyo single mother ah oo caruurihii iyo gurigii iyo maaragtay ka badin weyday wax walbaynu leenahay marka expectationka dadkii iyo dalkii ay naga filahayaan haddii aanu ka gaabinay horta raalli ha nalaga ahaado Ee, laakiin nagama aha inaanu awoodeedii aanu weynay ee waxa weeye waanu dadaalaynaa waxaa naga maqan hoggaan dadkii haga oo communication networking ummadii u sameeya oo ummadii isku xira oo maxaan ku idhaahdaa outreach wax la yidhaahdo iyo advocacy baa naga maqan dadkii ee, dhibaatada soomaalida haysatana waxay u badan tahay mid ma aragtay ee, civil war kasoo bilaabatay laakiin gradually si tartiib tartiiba waxaad dareemaysaa inay sii yaraanayso oo sii gurmayso ilaahayna hanaga naga dhameeyo Ee, dalku ee, idinkaa madax u ah een, waxaa aniga ee, talooyinkayga ay ka mid tahay ee, madaxdii een, ma- dawlad cusub baa unkatay samaysantay walow waktigii ay hadda haysa ay wakti yaroo kooban tahay waxaan horta filaynaa in ilaahay dawladda la garab galo inta madaxda noo ah ilaahay uu tubta toosan iyo xaqa waafajiyo dalkii iyo dadkiina nabad iyo guul iyo barwaaqo ay u horseedaan ummadii baanu ilaahay uga uga baryaynaa idinkana madax haddaad tihiin oo inaad la shaqaysaan oo dawladdii nin walba oo wax bartay maanta ama gudaha jooga ama dibadha jooge walaalkiisa meesha kala jooga inuu taakuleeyo waayo waxaa la gacmo wadajir bay wax ku qabsadaan ummaddu haddayan istaageerin oo wax isu qaban ama daris ha ahaadaan ama walaalo ha ahaadaan ama muslin ha ahaadaan waxa weeye dhexdoodaa laga faa'iidaystaa Een, maxaan ku idhahdaa whatever shortcomings waxyaaba waxaa ku yimaada ayaan filayn marka waxaan filahayaa wadajir in maaragtay wax lagu dhammeeyo ummaduna ay hogaanka ay jireen markaas jira lala shaqeeyo waayo hogaan kasta oo ukumada eh, awliyo amrigiina baa liyo waa waliyo amri waliyo amriguna wuxuu ku fiican yahay in saboorti shacabkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa uu ka helo ama federaalka ha ahaato ama midda puntland ha ahaato haddaynan taageerin dowladdii iyo shacabkii markaas jiray waxaan qabaa dadkeenna soomaaliyeed ama gudo aan joogno ama dibad aan joogno inaynu dhibaatadaas weligaya ku jirayno aynu iska dayno een, een, een, een, een, anaa iri aynu iska dayno maxaan ku ihahdaa hebel baa yiri waxa keliya oo aynu aynu ku- ku horumari karno waxa weeye innagoo waxyaabaha yaryarkana indhaha ka qabsanna wixii aynu qaban karno oo awood iyo saboorti ahna isku taageerna een, faatixadana aynu ummaddaa u marno dalka iyo dadkana adigana ilaahay dadkaaga iyo dadkaagi nabad ha kugu geeyo waana aan ku farxansanahay inaan markii adoo waa ka xunahay markii jago lagaa qaaday inaad aad adoo maqan jagada lagaa qaaday waana aan ku faraxsannahay inaad si sharafa aad u ogolaatay oo aadan wax maaragtay reaction aadan arrintaas maaragtay aadan ka ka muujin een, ilaahayna wax ka qayr badan jagadaas ha kugu bedelo waxaan filaynaa mid federaalka oo kasii sarreysa ilaahay inuu ku siiyo oo maaragtay oo darajo ah waxaa la yidhi isbiruu wasaabiruu waraabidu wattaqu llaha lacalakum tuflixuun yacni waxaa loo baahan yahay sabar sabarka ayaana guul lagu gaaraa iyo horumar iyo wanaag idilkiisba marka adigana nasaamax annagana waxa weye noo ducee masaafir baa tahay waxaa lii masaafirka waa laga ducaystaa ummadda soomaalidana u ducee dalki iyo dadkiina u ducee